waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali ka hor intuusan sannadkaa sideedaad u buuxsamin ayuu deng aduut soo arkay soona sameeyey wax ilmo da-diis oo kalea aysan ahayn inuu sameeyo ama arko waxa uu ka dhashay qoys fakriya oo ka soo jeeda dalka hadda loo yaqaan koonfurta suudaan waxaa laga farmaroojiyey hooyadiis waxaana lagu khasbay inuu ku biiro ciidanka qaybna wuxuu ka noqday dagaalkii sokeeye dhabarka ayaa xabadu uga dhacday wuxuuna indhihiisa ku soo arkay miinooyin dhulka la geliyo oo qarxaya iyo saaxiibadiis oo dhimanaya master aduut ayaa sheegay inuu qoriga darandooriga u dhaca garab seexan jiray sannado badan aad ayaan u hubaysnaa waxaan aqaanay sida loo isticmaalo hubabka kala duwan waxaad diyaar u noqonaysaa inaad dareyskaaga ku seexato maalin kasta qorigoo garabkaaga yaal ayaad seexanaysaa mar kasta waad digtoon tahay waxaad og tahay in wax dhici karaan mar kasta haddaysan hadda dhicinna inay hadhow dhici doonaan master aduud ayaa ugu dambayntii u qaxay kenya isaga iyo walaalkiis ka weyn wuxuuna australia yimid isagoo shan iyo toban jira wuxuu sidii shaloo kale u xasuustaa maalintii u horreysay ee uu cunto ka cuno sydney australia diyaaraddan ka soo degnay waxaana aragnay dhismayaal qurqurxoon wax kastaa way qurux badnaayeen gaari fiican ayaana lagu soo qaaday waxaana loo soo kaxeeyey blackton hadda guryo ayaa ka dhisan laakiin markaas meesha waxaa ka dhisnaa macdonalds halka ay iska jaraan wadooyinka sunnyhold road iyo main street xaafadda blacktown quraacdii iigu horreysay australia ayaan halkaas ka cunay aad baana ugu faraxsanaa inaan macdonald wax ka cuno markii ugu horreysay wuxuu ingiliishka ka baran jiray baibalka ama kitaabka masiixiyiinta iyo dictionariga ama qaamuuska afka ingiriiska wuxuuna mar dambe helay scholarship ay siisay jaamacadda western sydney haddana galbeedka sydney ayuu ku leeyahay xafiis qareen oo wuxuu noqday qareen u dooda dadka dembiyada lagu haysto isagoo lagu yaqaan howlaha uu u qabto bulshada suudaniiska ayuu master aduud sheegay inuu doonayo in qaar kale ay kaga daydaan inay dadaalaan oo gaaraan halka ugu sarreysa ee ay hiigsanayaan waa australia waxaa iga dhigay garyaqaan ama qareen adigana waxay kaa dhigi kartaa sayntiiste injineer waxaad adigu doonto ayaad noqon kartaa australia waana dal aada u fiican ninkan oo hore u ahaa ilmo askari ah ayaa qayb kula hadda shirkad qareemeed wuxuuna sheegay in sheekadiisu hadda uun ay bilow tahay waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali